بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن okay, waa xadiiskii toddobiyo labaatanaad ee kitaabka uu ku ururiyey axaadiista afartanka iyo labada alimaam annawowi raximahullah wuxuu yihi musanifku raximahullah can innawaas saxaabiga nawaas ibnu samcaan waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqda e can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo ilaahay subxaanahu wa tacaala korkiisa ha yeele ee qaala inuu rasuulku yidhi albiru wanaagu xusnu lkhuluq waa dabeecad wanaag xusnu waa wanaag alkhuluqi dabeecadda dhaqan wanaag weeye albiru khayrku wanaagu xusnu lkhuluqi waxa weeye dabeecad wanaag weeyaan khayrku wal-ithmu dembiguna maa waa shayga xaaka cidhidhiya fii nafsika naftaada gudaha ku cidhidhiya wa karihta aada nacdid an yadalica in ay arkaan calayhi adoo ku sugan annaasu dadku adoo arrintaa ku sugan dadku inay kuu arkaan waxa aada nacdid qalbigaagana aan ku wanaagsanayn waa dembi buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rawaahu xadiiska waxaa inoo wariyey muslimun imaam muslim wacan waabisata saxaabi kale oo la dhaho waabisa ibnu macbadin radia allaahu canhu isaguna wuxuu wariyey qaala wuxuu idhi ataytu waan imid rasuula allaahi rasuulka ilaahay baan u imid sala allahu calayhi wasalam ataytu waan imiday rasuula allaahi rasuulka ilaahay baan u imiday sal salam ataytu waan soo xaadiray rasuula allaahi rasuulka ilaahay agtiisaan soo xaadiray sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi rasuulku intuuba isagu hadalbaba ji'ta maad imatay maad soo xaadirtay maad soo imatay meesha tana tas'alu adoo iweydiinaya cani ilbiri birka khayr iyo su-aal adoo la socda maad imatay buu rasuulku ku yidhi qultu waxaan idhi nacam haa waan imid rasuul allow waxaanu imid arrintaas qaala rasuulku wuxuu yidhi aniha iweydiine waxaad isweydiinaysid istafti qalbaka qalbigaaga fatwo ka dalbo qalbigaaga uun su-aasha weydii jawaabtasaa ku siinay albiru wanaagu buuri rasuulku maa waa shayga idma'anad ay ku xasisho ileyhi halkiisa annafsu naftu waa waxa ay naftu ku xasisho yaa bir ah oo khayr ah oo wanaag ah wadma'ana uu ku xasilo ileyhi halkiisa alqalbu qalbigu halkan rasuulku wuxuu kala saaray xadiiska naftii iyo qalbigii waan u iman doonaa insha allah maxaa u dhexeeya nafta iyo qalbiga marka wuxuu rasuulku wuxuu ihi madma'anat ileyhi nafsu waa waxay naftu ku xasisho wadma'ana uuna ku xasilo ilayhi halkiisa alqalbu qalbigu walismu dembiguna maa waa shayga xaaka cidhidhya fi nafsi nafta dhexdeeda cidhiri ku noqda culamada qaar waxay naftu diidiido ee xoqxoqa ee soo laalaamana way yidhahda culamada qaarkood laakiin macnaha saxiixa ah ee luqadda waxa weeye wixii naftu maa daaqa fi nafsi waa waxa nafta cidhiri ku noqda wa taradada ku laalaama fi sadri laabtana laabtana ku laalaamee ma samaysaa madaysaa ma samaysaa madaysaa aada isweydiisid waxaas waa dembi buu rasulku sal slam wa in haba aftaaka naas dadku haba kuu fatwoodaan wa aftuuka amba adigu intaad fatwo ka dalbatid jawaabha ku siiyaane wixii dooni ha lagaa dhehee waxa weeye waxa qalbigaagu diido faraha ka qaad xadiisun waa xadiis xasanun wanaagsan oo saxiixa ka hooseeya laakiin daciifkana ka koreya rawaynaahu xadiiska waxaan ka warinay buu i imaamku nawi oo kusoo warinay ruwaynaahuna waa loo akhriyay fii musnaday labada musnad ee lagu ururiyay axaadiista rasuulka ay ururiyeen alimaameyn labada imaam ee jaliileynka ah alimaam axmed ibni xambal imaam ahli sunna iyo wadaarimi biisnaadin abtirsiin xasanin wanaagsan buu xadiiskaasi leeyahay oo daciifka ka hooseysa kana koreysa maaragtay daciifka ka koreysa saxiixana ka hooseysa okay sidii cadigeenoo had insha allahu tacaala xadiiskan waxaan kala soo baxnaan ku dadaali doonaa insha allahu tacaala marka hore xadiiska waxaan siinaynaa cinwaan baan siinaynaa walahu cinwaanaan ka muuqataba xadiiska sidaad arkeysiin insha allahu tacaala alamru alawal waxa weeye xadiiska maxaa ku qoran albiru xusnu lkhuluq saas maha xadiiska wuxuu noo sheegay marka cinwaankaas baan siinaynaa albiru xusnu lkhuluq haddii lagu weydiiya bir maxaa dhaha islaamka ma huwa albiru qur-aanka in badan bay kusoo aroortay waan sheegi doonaa insha allah axaadiistana aad bay ugu soo aroortay idan mal biru haddii lagu dhaho waxaad dhahaysaa waa maxay albiru waa xusnu khuluq qof wal oo dhaqan wanaagsan leh waa nin baar ah waa nin wanaagsan wey qof wal oo dhaqankiisu ba-an yahayna ma baar baha mahe baar maha kaas walow sallaa wasaama haba tukado oo haba soomo oo madaxana dhulka aada ugu hayo laakiin hadduu dhaqan xun leeyahay haadaa laysa baaran nin wanaagsan maaha cinda allahi subxaanahu wa tacaala walidaalika baa nabiga la weydiiyey sal ly slam xadiiskii gabadhii tuksiru salaata wa siyaama salaaday badisaa soonkana way badisaa walaakinaha tu'di ljiiraan jiiraankana way dhibtaa wuxuu rasuulku yihi akhbiruuha biannaha min ahli naar u sheega inay naarta galayso ayna ahlujanno ahayn idan alakhlaaqu alxasan qofka waxay gaadhsiisaa wuxuuna ku gaadhayn kasratu salaati wa siyaam xadiis kaloo saxiixa sheegay jannada waxaad ku gelaysiin oo birkaad ku helaysiin waxaa salaadii soon ku heleen ina min aqrabakum ilaya wa axsinukum wa aqrabakum ilaya minii majlisan dadka yowma alqiyaamaha iigu dhow ee agteeda fadhiya rasuulku wuxuu dhaayo axaasinukum akhlaaqa dadka iniigu dabeecad wanaagsan okay xadiisku macno weyn baa ku fadhiya oo sheegi arki doona insha allah albiru xusnu lkhuluq waa ciwaanka koowaad ciwaanka labaad ee xadiiska aan siin karno ee ku jiraayo waa maxay ahmiyatu ahmiyatu alqalbi cala alcamal ahmiyadda qalbigu uu u leeyahay shaqada annagu waxaan eegnaa ahmiyat lcamal lakiin camalka maxaa ka horeeya qalbiga ka horeeya binaau lqalbi awlaa min binaai lcamal inaa qofka la dhiso waxaa ka muhiimsan in la dhiso camal la ka horeysan in qalbiga la dhiso dembiga uu ku dhacay ibliis iyo dembiga uu ku dhacay aabahin aadan calayhi salaam labada dembe ay ku kala dhaceen fii bidaayat alkhalqi markuu ilaahay kownka bilowgiisa bilaabayaba labada dembe ku kala dhaceen maxay u kala khatarsan yihiin midna maxaa looga aqbalay tobadii midna muxuu tobadii ku seegay mid macsiyadiisu maxay ahayd qalbi midna macsiyadiisu maxay ahayd jidh macsiyadda aadan maxay ahayd jidh bay ahayd naftiibaa yaa baahatay maxay baahatay inay cunto geed laga xarimay markaa carabkii waa cunay calooshii waa doontay waa jidhkii waa macsiya jasadiya markaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo laamay rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin markay idhahdeen ilahay waa aqbalay subxana wa tacaala laakiin ibliis dembigiisu muxuu ahaa ana khayru minhu ana khayrun minhu khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan ani waxaad iga abuurtay nuur naar isagana maxaad ka abuurtay dhoobo biiciid idan kee khayr badan anaa ka khayr badan kibir baa ku jira kana kibir kuma jiro miskiinkan waxaa ku jira jika jirkaa macsiyo galay idan ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaagu hadduu weynaado nuurka ilaahay ku shidmo qalbigaaga idan kashafa nuurullaahi calaa qalbika isagaa ku xakumaya biyaha baad ka dhex arki inaynan xalaalahayn waa biyo laakiin adu waxaad ka dhex arki binuuri qalbika maxaad ka dhex arki inay biyahani xalaalahayn biyaha iska cabaa lagu dhehi miaanu ma cabaynu ka cabadaron oo muxuu hebel u daayay biyahan wax kala tusay inay biyahani xaaraan yihiin in la soo xaday buu arki in biyaha muqtasab yihiin buu arki in biyahana xalaalahayn buu arki wax kalu arki lanna nuurkiisa qalbigiisa ku shidmay ya insha allahu tacaala waan arki doona waxyaala cajiiba hayse ku jira marka mawduuca labaad maxaa odhanay ahmiyat lqalbi cala alcamali isagaa ka muhiimsan awalweyadiisa weyaan okay xadiiska labadan waan siinana ciwaankiisa waxaan u imanaynaa labadan saxaabi ee labada xadiis uu sheekhu meel qura iskugu keenay imaamku raximahullah maadaama ay isku macno yihiin wuxuu jeclaaday inuunan laba xadiis nooga dhigin meel qoraata inoogu ururiyay insha allah tacala xadiiskii toddobiy labaatanaad ku ururiyay okay imaamka saxaabiga xadiiskii nuuri maxaa dhada annawaas ka hore maxaa dhada ibnu samcaan okay xa- ninkan iyo saxaabigan waa laisku khilaafsan yahay culammada tarjamada Eh, ma ansaariba oo ma re- reerkii nebiga soo dhaweeye madiina deganaaba khaws iyo asrajba iyo iyo qabaaishyar yarayd labada qabiil baa la yaqaana qabail yar baa jiray soo khaws iyo aws iyo khasraj aan ahayn oo reer ansaara ma kuwaaba mise waa qabaa'il kale oo ka baxsanayd meesha madiina oo la idhaahdo kulaabi oo dhinaca shaam u badnayd oo carabiyaduna ahayd oo qoladaa baa laisku khilaafsan yahay marka calaa ayati xaal annawaas ibnu samcaan ibnu khaalid ibnu camrin ibnu qarz alkilaabi alkulaabin oo loo akhriyaa waxaana lagu tiriyaa inuu yahay macduud min ashaamiyiin odayga aabihiya radia allahu canhu uu islaamay oday ninkan ninkan in la dhahdo nawaas aabiyina uu islaamay hooyadiina waa islaamtay ficlan labada waalid baa islaamay markay islaameen rasuulka u yimaadeen sal ly slam waa u duceeyey kadibna ninkaas odayga ah ee nawaas dhalay samcaan la dhahayay laba kaboodu aada u quruxsan ayuu nebiga hadiyad u siiyey sal lla ly slam nebiguna waxaa la yidhi kaana yaqbalu lhadiyata walaa yaqbalu maxay asadaqata hadiyaddana waa aqbalayay sadaqadana waa diidi jiray markaas buu ka qaatay hadiyaddii nebigu sal lla ly slam markuu qa- hadiyaddii qaatay nebigu fadacaa lahu waa u duceeyey labadii kabood markuu gacanta ku dhigay rasuulku waa u duceeyey markuu duceeyeyna ninkan wuxuu haddana jeclaaday gabadh uu dhalay inuu u dhiso rasuulka sal ly slam kabihe uu ka durkay gabadh quruxsan bacdu ahlu siyar waxay leeyihin gabadhaasi gabdhaha ugu qurux badan bay ahayd dhulka marka gabadhii buu yidhi rasuulka ilaahay eh, rasuulkuna qaar waxay leeyihin taarikhda dib baan u sheegi doonaay aduu gabadhii waa u dhisay gabadhii rasuulku waa aqbalay gabadhii baa loo keenay nebiga sal slam falamaa udkhila calayh falamaa udkhilat calayhi markii nebiga loo soo gashay gabadhii oo gabadhii gurigii lasoo gashay oo nebiga sal lama fii bacdi riwaayaat wuxuu ku dhahay tacaala kaalay tacaali kaalay soo durug faqaala tacaala anta adigu soo durug bay rasuulka ka tiri rasuulka ilaahay soo dhawo ila waa- waa- waa gabadhi waa hadis waxaase soo durug markuu dha rasuulku waxay tii iyaduna adigu soo durug markaasuu nebigu sal slam fajcayo horta waa waa nebigii ilaahay oo amr buusio kaale buu yihi waaba nebi haddii taa amarka inay qaato laba waa odageygii saddexdee waa nebigu sal slam intaa waxaa u dheer waa nin madaxa waa madaxii jaziirat lcarab isagaa ka taliya iminka marka markuu yihi soo dhawow inay soo ordoon bahade waxay tiri iska dhaaf waxaas adigu kale ya marka intaa uu tiri rasuulku yaabay ayuu rasuulku gacantiisii intuu qaaday buu inay jin iyo wax ku jiraan buu arko wuxuu rabay inuu ka saaro waxaa jiro liyas- liyusakinaha inuu dejiyu doono gacantu saaray acuudu billaahi bay tiri mink ilaahay baan kaa magan galay adiga bay tiri nebigu ka durkay wuxuu yihi laqad ilaahay baa iga magan gashaa ilaahay waxaa laga magan galaa wax weyn alxiqi ahlik reerkaaga iska tag buu ugu furay alxiqi biahlik reerkii aad ka imatay ya u tag buu rasul slam walidaalika alxiqii biahlik waxaa lagu daraa alfaadu dalaaq haddaa xaaska ka tiraadid reerkaagii tag waa iska soo cadita wey waa alfaadu dalaaq alxiqii biahliga haddaa tiraadid nahaye way kuu dhammaatee reerkii gaar haddaa tiraadid waa- waa- waa- waa- waa- waad furtay gabadhee marka rasuulku muxuu ku yidhi, muxuu ku furay gabadhan alxiqii biahliki okay xadiiskaas xadiisaan kale waxay sheegayaan inay gabadhan ahayn gabadh kaloo maaragtay reer kale u dhalato ju- reer juweyna ibnatuljuweyni la dhahdo yaa ahayd baa dhahdaa iyada waxaa la dhahdaa markaa eh, nebigu markii usoo gashay radi allahu an radia allahu canha waa- waa naagda iska muslimada oo saxaabiyadiia waa nebigii uu guursaday markay usoo gashay nebiga sal slam ee oo la siiyey nebiga nebigu u maqlay gabadha inaad u qurux badan tahay gabadha u dalbaday waa loo keenay xafse iyo iyo, iyo caasha iyay midna u labistay midna timaha u feedhay markay u labisaysay midna timaha u feedhaysay bay arkeen quruxda ay leedahay waxay dhahan, wallahi tani nebigu waa inaga mashquulin tani rasuulka ilaahay way inaga mashquulin waxay dhahan rasuulka marka loo galo kelmid baa laga idhahdaa marka habeenka ugu horeysa maxaa laga dhahdaa acuudu billahi ka dhah oo dumar mugta acuudu billahi khud ay dhigeen okay bay tiri iyadoo gabadhu iska faraxsan tahay timihii baa loo feedhay la mashtay jirkii baa la hagaajiyey sidii naag loo diyaar loo diyaariyey waa loo gashay malik baana dhalay boqor carabeed baa dhalay gabadhaasi markaa uu rasuulku usoo galay buu ku yidhi haye diyaar ma tahay ha soo dhowde waxay tiri boqorku ma soo dhawaade waxaa soo dhawada suuqa suuqada ninka yani miskiinka ah. Dee ina boqor baa adigu miskiin baa tahay. adigu soo dhoway tiri rasuulka ilaahay rasuulka markaa uu gacanta saaray markuu saar acuudu billahi tiri markaa buu rasuulku yihi ma anaa ilaahay iga magan gashay ha alxiqi ahlik reerkaaga u tag markaa xadiiskani markaas ku keekeenno adigu waxaa muhiim una ninkan baan uga jeednaa nuwaas aabihii nin wanaagsan buu ahaa radia allahu canhu nabiga wuxuu siiyey muxuu siiyey sal slam kabo hadiyadaha markuu islaamay kabo aada u quruxsan gabadhna ugu daray laakiinse dee gabadha iyadaa seegtay nabiga caleyh salaatu wasalaam xadiiska waxaa kaloo macna inoogu jira khuluqa nabiga sal waxaa nabiga nabigu qof heer sare ahaa yani ma uu qasbin gabadha naa toobadkeen acuudu billahi baa tiraha iska toobadkeeno iska fadhi muwar waxayna doonin maadaamay rasuulka jecliin muu qasbin rasuulku adeerarkaa iska tag buuri khalaas xoriyadda dibsi akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay laba waxaa kutusaa nebigu raxmadda uu leeyahay sal ly slam gabadhaa uu naxariistay yani acuudu billaahi baa tiri ha acuudu billahi haddii danka dhada cadaabta geli lahayd gaalad bay u noqon lahayd laakiin ugu badin bisayiati sayiatan ugu badina bisayiati muxuu ku baday alxasana bas waa fasaxay un iska noolo iska socon marka taasay ku jirtaa okay ninkaasi nawaas wuxuu wariyey boqol iyo lixdan xadiis bay qaar culamada yidhahdaan qaarna koo iyo toban xadiis bay ku sheegaan calaa ayati xaal xisaantiisu way yaraayeen saxaabigan dahabi radia allahu canhu oo raximahullah imaam dahabi oo culamada muxadisiinta wuxuu yihi kulaabi alcaamiri baa dhahdaa ninkanoo reerkaabuu ka mid ahay oo sakara shaam shaam buu deganaan jiray walahu suxbatu nebigana waa la saaxiibay wa riwaayatun wax badanna uu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam okay nebiga waa la saaxiibay in badan madiinu deganaa hal sano hal sanuu madiino deganaa laakiin noloshiisao dhan wuxuu ku dhamaystay shaam iyo meelahana uu ku dhintay ninkaasi saxaabiga qiib badan marka saxaabiga hore waa ka saxaabiga labaad waa waabisa ibnu macbad waabisa ibnu macbad oo xadiiska labaad ninka noo warinaya radia allahu canhu ibnu malik ibnu cubayd alasadi waxaa la dhahdaa maaragtay saxaabiga arsina isagana radia allahu canhu waa kuufi kuufo ayuu inta badan deganaan jiray isaga naftiisa markii dambena kuufo iskaga tagay riqa ayuu u waraagay riqa ayuu waraagay oo suuriya ku taalla halkaabuu ilaa intii uu dhimanayay deganaa waana saxaabada axaadiis fara badan aan warin laakiin iimaan fara badan lahayd waxaa la dhahdaa kaana rajulan raqiiqa nin jilicsan buu ahaa kasiira albukaa oohin badan buu ahaa lahu khashyatun wa khowf cabsi badan alla ka cabsi badanna uu lahaa ilaahay subxaanahu watacaala aada uga cabsan jiray uga baqi jiray kulamaa dakar hadduu ilaahay xasuustana kaana yabkii in badan buu oy jiray saas baa isagana taariikhda ay ku qortaa markaa wuxuu ahaa saxaabada maaragtay rabbaaniyiinta ayuu ku jiray ilaahay subxana watacala dhammaantood ralla ka noqdo marka xadiiska intaas haddaan kusoo dhaafno raggii inoo wariyey waxaanu imanana insha allahu tacaala xadiiska inaan isla taagno sidii caadiga inoo ahayd waqafaat arbaca labada xadiisba amba khamsa amba shan ah sidii waqtigu inoogu saamaxo okay xadiiska waqfada koobaad waxa weeye inaan horta isla garanno albiru xusnu اlkhuluq ma huwa albiru albiru muxuu rasulku uri slm xusnu اlkhuluq horta birku waa maxay eeg albiru bifatxi اlba waa bi soo maha bikasri اlba waa maxay waa biru bifatxi اlbana waa maxay waa baru bidami اlbana waa maxay waa buru bir iyo bar iyo bur intaba kelmaddan waa qiima ragga luqadu si taga xidhadeen kelmadani musطalaxani albiru waa musطalax cajiiba haddaan ka qaadano hoos dhowga albi haddaan qaadano biru haddaan qaadano macnaha xadiiska waa khayrka waa runta waa cadaaladda waa wanaaga wax wanaagsan oo dhan waa ismun jaamic likuli اkhayr sa arki doono biru haddaan ba qaadanana khayrku khayrku waa qiyamki waa veelaaradii oo xad ma leh waxa adduunka khayr jiro oo dhan hoos imanaya kelmaddaa bir buu hoos maraya haddaan bifatxilbaaya qaadanana waa maxay waa saxraaga qofku markuu meel lama degaana socdo maxaa dhadaa adduunka maxay waa bar iyo iyo bad adduunka wax kalaha waa baxar iyo iyo bar barkuna xad mala dee siday baxriguna xad u lahayn okay marka ba'du fadxadiina waa baruno waa waxaan xad lahayn dhammaad male bur haddaan qaadanana maxay burkuna maxay ya burg wii lacuni mxu aha xabuubkii burka asalkiiga ku ka yimaada sareenkii w burki okay burku waa maxay waa waa waxa ugu qiib badan biada cunaan ee adduunka o dhan gaadhay qabadiya sarreen adunka gaadhay ma wax kaloo gaadhay mu jira kownkoo dhan waxa la cuno waxa ugu sarreeya maxay waa bur adduunka waxaan xad lahayne lagu noyn maxay waa bari samafal iyo khayr oo dhan xad lahayn waa maxay waa biri marka ilaahay kelmadaas buu inooga dhigay diinteenna waxa ugu wanaagsan ilaahay marka uu muslimiinta amray in la isgargaarsado maxaan isgargaarsan watacaawanu cala albiri watacaawanu cala albiri haddaan orana maanta ha isu gargarsana inaan agoonta waxu qabano maxaan ka shaqaynaa waa biri haddaan orana isu gargaarsano inaan ummadda nabadayno maxaan ka shaqaynaa waa biri haddaan orana isu gargaarsano inaan dhisno bulsho wanaagsan oo isku naxariisato maxaan ka shaqaynaa waa biri haddaan orana bulsho muslima han dhisna maxaan ka shaqaynaa waa biri haddaan orana miskiid han dhisna maxaan ka shaqaynaa waa biri marka miskiid taqwa la dhisay musala taqwa loo lacag loo urinay maxaa laga shaqaynaya waa biri wax wal oo laga shaqaynayo oo wanaagsani maxaa dhaca diin islaamka waa bir watacaawanuu cala albiri waataqwa birigii maxaa ka soo horjeeda ithmi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudbaan okay bir waa kaa dadkii hore biriga waxay u qaateen ummadihii hore waa terminolojia islaamku sameeyey birku eeg albir wax islaamka loogu horreeyey maaha albir dadku waxay u yaqaaneen wax yar oo muxadada oo ah in salaad la tukado walidaalika way isku khilaafeen ma salaadiinaa saxa kiristankii yahuuddii muslimkii mise salaadiinaa saxa ma inaan u jeedsano makaa saxa mise inaan u jeedsano qudus baa saxa ilahay wuxu uhi laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib ya laysa albir maaha bir waxaas wanaag maaha xaggaad u jeesanaysid madaxa nafta iskaga saartid qof baa jira maanta nafta wuxuu iskaga saarayaa shay maxaa dhahdaa shakli ah formality ah nafta iskaga saarayaa wuxuu ka yeeli lahaa salaada ma lugtu lugta kugu dhejini isagoo weli ka fikirin qalbiga ilahi horta mau diray horta qalbigaagii ma fasaxday ilaa halkee ila samaa wuxuu ku mashquulshan yahay inuu ma xagga dambe kugu dhejini mise maxaa dhahdaa faryaradu kugu dhejini mise wuxuu kugu dhejini maxaan ku dhahdaa qaarna way ku dhibayaan oo kugu dul joogsanba suu sunnahu dabaqo kugu dhejin oryar durka dadka kayr durtida sunu kugu soo durka haddana waa fiican yahay sunu dabaqaya laakiin waa sunno xooga kale waxaa muhiim ah horta arsil qalbaka feen ila samaa walidaalika suurat lmuuminuun ilaahay muxuu ku bilaabay aladiina hum fii salaatihim muxuuna ku gabay waladiina hum calaa salaatihim xaafiduun tan waa xifdi salaada sunnaheega ruknigeega dhaka gacanta la dhigayo meesha la eegayo waxaas o dhan maxay waxaas oo dhani waa yuxaafiduun laakiin khaashicuuntu waa halkee waa qalbiga walidaalika qulnaa mara mar hore waxaan odhanahayd culamaa ulfiqi waxay ka shaqeeyeen salaada muuqaalkeega culamaau tasawufna waxay ka shaqeeyeen salaada waxa maqan qeybta la arkay salaada imaam ghazali raximahullah muxuu ka shaqeeya marka siba salaada qeybta maqan qeybta la arkayn qofku markuu meesha istaago halkan buu joogaa mise samaduu joogaa horta allahu akbar markaa tiri ma tiri allahu akbar min الsuuq allahu akbar min الtijaara allahu akbar min الزawja allahu akbar min اlawlaad allahu akbar min الnafsi min اljinsi min kuli shay ma tiri mise allahu akbar baa iska tiro islaantin baa iskala sheekaysanaysaa mise allahu akbar unbaa tiro suuqin baa iska daaqaysaayoo combyutarki baa dul fadhidaa xisaabta weli wadaa mise allahu akbar un baa tiri oo ciyaalkii baa kala dhabaysaaba warkani bini aadamka ayaa kaka joojiya ya yalla maxaa allahu akbar allahu akbar ma tiri marun baa u tiri mise waa tiri xagga ma ka tiri allahu akbar okay imaam ghazali wuxuu yihi raximahullah gacanta markaa sidaa tiri haggaa gaadhsiiseed sidaa tiri waa istislaam marka lagu qabto maaragtay holt loo dhan stag loo dhan maxaa la sameeyaa waa la isdhiibaa marka ilahay saa ugu imatay istislamta iwayka ma tiri marun baa mise waxaad eegaysaa gacanta halkaa la dhigaa rasuulku halkan buu ku ekeysay halkaa halkaa naftaa dadka ka baxaysa war sidan haddaan arka waran okay nin kaloo waxaan la kulmay sheekh weyn oo caalim oo muxadis oo ka soo baxay jaamacat alimaam maxamed sacuud sacuudiga oo doctora ficis haysta ayaa tukanaya surwaal surwaal u sitaa surwaalkiisu quraantu dul yaallaa kama hooseeyo nin dhallinyaraa arkay isagoo tukanaya sheekh intuu socday buu u laabay ma weydiisanaa sheekhioo salaaddii ku jira iyo surwaalkiisa u laabay sheekha u laabay iyo surwaalkiisa kan war tajir weeye iskuulku dhigtaa faransiiska xadiis buu maqlay bas laba xadiis wax wax uu diin uu ka qaar ma jiro kan uu saxayna maxaan ku yiri waa doctora fi culum alhadis xadiiska rasuulka ayuu ku haystaa cilmiga doctora ku haystaa jaamacatu imaam maxamed bin sacuud oo sacuudi iyo riyaadna uu ka soo baxay ninkaas markaa uu saxay sheekhi warku salaadii ka baxay kiira uu yiri ka maxay sameeyay adan waxaan maqlay inaad culum alhadis ka soo baxdo salaada waxaan ku saxay ibu ku dhahay salaadada xadiiskii baan ku saxay marka waxaas waxaan uga jeedaa macnaha uga jeedo waxa dad baa marka bir ay maqlaan maxay isduldhigayaan kor wixii kor ah daahirkii iyo koonan hoos u dhaadhicin walidaalika buu ilaahay yidhi laysa albir an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhir walmalaa'ikati walkitaabi walnabiyiin waaata almaala calaa xubihi dawi alqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil walmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu walsaabiriina fi alba'saa'i waaddaraa waxiina albaas ulaa'ika aladiina sadaquu waulaa'ika hum almuttaquun subxaana allah alcadiim macnaha shaamilka maarta ee la siiyey kelmadii bir waxay gashay noloshii oo dhan meel ay ka maqan tahay ma jirtaa birtii ma jirto walidaalika buu culummadeenu idhahdaan bir markay macneen waa badlu nadaa wa kafu ladaa culimada weyn waxay kusoo koobeen badlu nadaa maxay dhahdeen wa kafu ladaa badlu nadaa waa maxay khayr oo dhan ood bixisid weeye nadaa dhibaato oo dhan dadkaa ka daysid anta maxaa noqonsa marka bir kafu ladaa wax dhibaataa sabin badlu nadaa khayrnaa kaa dareero khayra kaa burqado ina min annaasi unaasun rasuulku wuxu dadka waxaa ka mid a dad mafaatiixa lilkhayr khayrka maxay u yihiin miftaxyo makhaaliiqa can shar sharkana maxay ka yihiin qufullo way ka cerhayiin dad wa ina min annaasi unaas dadka waxaa ka mid a dad mafaatiixa lishar makaaliiqa can alkhayr marka adiga waxaa laga rabaa maad muslim tahay albiru waxay kaa rabtaa maxay حسن الخلق رسول الله البر معنيه وين وهذا المعنى الشامل ومعناها بلارن والمال ونرش وسجلين اي سجلين وقفدي نكو وضعتها وقفد الله بعد ما حديث كوفي صحيح ما هو البر والبركي انت لك القران كسا لوغا ورمي رسولك الهي وحسي جوامع الكلم وحو كسو حسن الخلق xusnu lkhuluq waa dabeecadaada oo wanaagsanaata waa maxay waa biri subxaana allahi alcaiim kayfse wanaagsanaa dabeecadaadu lix arrimood haddaa ka soo baxday dabecadda wanaagsan khalaas kow bal isla fiirsannaa kow khuluquka maca allah dabeecaddaad leedahay iyo allah ilaahii ku abuuray khaaliqaaga ahaa si aad ula dhaqmi markaad hagaajisid anta baar بار متى بسمتيت بار بطه لانك عرفت كيف تتعامل مع مصدر الوجود جريتان كاغبك يا سببتي الله لها يلا لا دقنت سي عن لبو ما شاء الله بحي وكيف تتعامل مع قوى الغيب وحمقنا اللي اركن سوى رقمي ملائكتي جنكي ورينا ملائك بجو تابين كستي ملائك بين زيارته يت... يتعاقبون عليكم ملائكة الليل وملائكة النهار صحيح صحيح ما ملائكتي هبينك يتي دررتو ويسككي دبن مران waxay ku jiraan waardiye okay malaa'igta dharaarto iyo habeenku goorma isbedelaan salaada casar imika tukanayna isbedelaan salaada casar baa gaarka waardiyaha la kala qaataa okay salaada casar kuwii xalay baa laamaya kuwii kala soro dhacaya shaqadii bay galayaan fi lkowni kulluhu isaa shaqada uga socotaa hadihi almalaa'ika alatii tacmal waxay naga rabtaa inaan la dhaqano se ula dhaqmayna markaa muxuu ilahay ku oranayaa kayfa taraktum cibaadii markay laamaan waxay dhahdaan ji'naa ilayhim wahum yusaluun wataraknaahum wahum eh yusaluun iyo kuwa tukanayna waan u tagnay iyo kuwa tukanayna waan ka soo laabanay laakiin adoo tukanan haday ku yimaadiin adoo tukanan haday kaa laamaan macnaha adiga malaa'igtii ma cilaaqaad leedihiin cilaaqa ma leedihiin qolo kalaad cilaaqa la yeelatay oo la dhahdo quwa shar oo ah ashayaatiin iyo kana sidaa ula dhaqmaysa xusn khuluq baa laga bahaya shaydaanka shaydaanku akhlaaq fiican buu inooga bahaya shaydanka naftiisu dabeecad wanaagsan buu noga bahaya dabeecad maxaa ka mid a nabigu wuxu sal slam haddaad suuqa inkoo joogaad aragtaan lafaha hee sindhada ha ku biirina lafaha maxaa yeelay cad baa u dul yaalla walaalihiina jinka ah ee u daaya ka xumeynina cadkooga laa xawla xata aljin mufakir fiihim ilaa jinkaad ka fikiraysaa inaad inaad nabadgelisiisid ha ilaa jinka nabadgelisi rasuulku wuxuu sal haddaa gurigaaga soo gashid oo ugu soo gashid mas ama bey aqalkii dhex fadhido kusoo eegaysa rasuulku wuxu hadilin iga baxdhe ilaahay ka yaabo baxdhe la hadal milow khalqigii hoose weyaan dee meesha fadhidaa nin saxaabiya intuu sarirtii uu caroosa ku ahaa iyado dul fadhido buu soo galo salaadii fajir muu ka soo laamo uu ku dhiftoon isna waa lagu dhiftoon uu dilay isna waa la dilay marka maxaa lagu leeyahay hadilin waxaa ku tiraahdaa iga bax shaydaankiina iska cawid hadday caalamkii hoose yihiin way kaa bixi orday shaydaanka haddii kaleetana de waa waa waa xayawaankii in la laayo waajibka ahayd waa faasiqaadkiyo waad dilaysaa diid ma kala fogeyna soo maaha marka xusnu اlkhuluq maca caalam اlgheyb maca malaa'igtii maca maaragtay ambiyadii inaan rumayno dabcad wanaagsan inaan ixtiraano nebi ciise nebi muuse nebi maaragtay laa tufadiluunii calaa yunis ibni mata hayga fadilina nebi muuse ibni mata oo nebi muuse ibni mata muxuu nebi yunis ibni mata muxuu sameeyay dee tolkii buu ka duday markii risaada loo diray ha oranina yeey waa fule ha caayina laaha laa tufadiluunii ilaahay baa jecel subxana wa tacaala waxaasoo dhan waa xusn اkhuluq maca caalam اlgheyb waa caalamkii saddexaad caalamkii labaad caalamkii saddexaad waayo maca man xusn khuluq ayaa nooga baahan maca alinsaan qofkii bini aadamka insaankii oo isaguna u qaybtamaya saddex insaankii oo u qaybtamaya saddex awaluhum waayo insaanka aad la dhaqmaysa waayo waa qofkii xaq qaraaba a kula lahaa waa insaan laakiin muxuu kula leeyahay xaq qaraabuu kula leeyahay waxaa ka mid ah waalidkii biru lwaalideyn baa bal kala dhibaa waalideyn wuxuu baahan samafal buu baahan maxay bir kelmada la qaatayba nacam biru lwaalideyn ilaahay wuxuu ku xidhay waalidka muxuu ku xidhay cibaadadiisu ku xidhay qur-aanka oo dhan waqadaa rabuka sheekh kii akhrinay anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideyni ixsaana okay labadii waalid waa waa waa waa waa qaraabadii waxaa qaraabadii ka mid ah oo qaraabadaadi soo galay ubadkaagii waxaa qaraabadii soo galaya awowgii wixii aabba kasii sareeyey wixii macoydii waxaa soo galaya wixii kale kugu adeerkii awowgii abti wixii o dhan baa soo galay waxaas oo dhani xuquuqul qaraaba qur-aankay ku qoran tahay dawiil qurba soo maha okay waa kow maxaan odhanay waa insaan laakiin muxuu leeyahy insaankaasi xaqu muxuu leeyahay alqaraaba insaanka labaad waa maxay waa insaan wuxuu leeyahy xaqu lislaam xaqii muslimku kugu leeyahy xaqu lmuslimi cala lmuslim muxuuska situn marka muslimkaasi oo dhan isna wanaag buu kaa raba waa insaan zaa'id muxuu yahay muslim kan insaan buu zaa'id muxuu ahaa qaraaba oo kasoo qaad matalan aabbaha waa kristan laa qadar allah annaga ilahi nooma qadarin ba alxamdu lilah hooyadaa waa kristan laa qadar allah waa um waa ab diin kale ku jiraan oo kristan a amba yahuud ilah wax kal ka dhigay adna muslim baa tahay wuxuu kaa idhi axad weyn kaniisada igee maxaad falaysaa waa axade kaniisada igee kaniisada muxuu ku samaynayaa shee sheekhow ilaahay buu ku soo caasinayaa adigana wuxuu kaa idhi iqaad kaniisada igee aada maadaa tafcal ahlu lcilmi waxay dhahdeen ta'akhuduhu ila alkaniisa baran bihi waad qaadaysaa waa hor joojinaysaa soo tukaabo markuu soo tukadana waa ka soo qaadaysaa xaafadaad keenaysaa madaxa ka dhukanaysaa ducee abaad leedahay iska soo xorod ilahay noo soo ducay haadaa min biri lwaalideyn iskuma xidhno inaad ku gagaaraysid maaha waxaas dadka qaar macsiya ku gagaaraysaa la ilahay muxuu subxana wa tacaala qur-aankiisa muxuu ku qoray wuxuu inaga yidhi qur-aan ku fiirsadaa qur-aanka wuxuu inaga yidhi ilaahay subxana wa tacaala labadaada waalid adeec laakiin maxaad diidaysaa markay kugu yeedhaan wax macsiya ah halkaa markuu ilaahay gaadhsiiyey muxuu yidhi wa axsin u samafalana waxaa iska ilaalisaa un an tushrika bihi maa laysa laka bihi cilm in aan shirgiisu iska ilaali falaa tudicuma wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa wax kasti oo qalbigooga raaxo gelinaya samee iyakoo gaalaha wax kasti oo qalbigooga raaxo gelinaya iyakoo gaalaha u samee wasaaxibuha fi dunyaa macruufa fawarka da muslimiyihiina marka waa biru waalideynki halkaasuu gaadhaya birkii kale ubadkaagina nafaqay kugu leeyihiin iyo wixii lamid aha waxaa ka mid a qaraabadii waxaa ka mid a xaaskaagii waa qaraab waa sihri okay waa reerkii bay ka mid noqotay walidaalika culimmadu waxay dhahdaan min xusni alkhalaq baclada ninnimo wanaagga waxaa ka mid a atabaculu inaad nin tahay ood gabadhan nin u tahay wanaageega culimmada islamka waxay dhahdaan waxaa waxaa ka mid a islaamka gaadhsiiyey hadday gacantaadu yar tahay wixii ilahay kusi yar tahay oo ayna ku filayn adiga iyo iyada ay dhaafi karayn oo hooyada iyo aabbahaana halkan ay joogaan ay faqiiri yihiin ayuhumaa yuqadamu fi nafaqa nafaqadii iyaa la qadimi ma islaanta iyo xaaska horeyna mise aabbiyi hooyadii horeyn ya masala khatiira soo maaha waalidkaagan u fadhiya waa baahan yahay ilaahayna wuxuu ku hi u samafal ilaa akhiri daraja gabadhii miskiinadiin halkan ay fadhidaa way baahan tahay waxaad haysidna wuxuu ku filaya hal adidabada hal iyaad horreysiini itixaankaa ilahay ku- ku geliyey ilahay nabadgeliyey keed horreysiini haye sheekhana waa su-aal carabsada horreysiini jazaaka allah khayr iyo ra'yi kala qaba oo taa ahayn waalidka sheekh faysal jazaaka allah khayr okay waa labada ma jiro soma mid saddexaad mu jira kee la horreysinaa ya okay جزاك الله صحيح ال- العاطفة نحو الوالد لكن فقه محو لنا شيئا هرت وحويان لبضن ده وحي وحا أصلا إنا وحي إلهي كانت لسلا عني كرو ولسلا لسلا ما رتبنا لكن هدي لنا ما صورة قليسة إلا ميضو ما قفل انتهي وماشي ومال خطير موتها عمد حلدين ال ال ال الزوجة مقدمة على الزو ال الوالد حاسك كهر ريا محو كهر ريا حاسك والدك عليكم السلام ورحمة- حاجة حاجة اسكتوا حاجة الزوجة حاسكي با كهرينيسا محي كهرينيسا والدك خطير كيف برد جوت عنده فرسية لأنها لأنها إسلانتني هي محبوسة عن ال- عن الشغل بك إن شقتك تو محي محل لقصو مشغولي أديكو أديكو مشغول أديكو أديكو فردمان أديكو حد بنتهي وي adiga kuu xandhiban tahay waad ka soo xandhibtay meeshii kaliya wax ka cuni lahaydba laysa laha masdar aakhar marka maadaama amarkuu saa yahay hiya muqadimatun calaa khayriha iyadaa ka horreysa yidhahdeen markaasi waa arrimaha saddex marka waxaan ku jirnay tartiibtii waxaan odhanay allah waxaa ku xiga quwa alqeyb saas waxaan odhanay biniaadamkii biniaadamkii oo qaraabo xaqii lahaa xaqii muslimkii waxaan u imanaa imkana xaqii muslimka markaan ka imanno xaqii insaanka insaankii caadiga iska ahay bini aadamka isagana ee khalqiga ilaahay ka mid aha subxana wa tacaala isagana si wanaagsan ula dhaqan nebiga sal slam yahuudi baa la jaarahaa ninkaa yahuudiga waa dhibay dhibaato caadiya maaha dhibaato kayra caadi ayuu ku dhibay ninkii baa yaa rasuul allah he ninkii ku dhibay waa sakaraad naftiiba haysa uu ziyaartay rasuulku sal alay slam fadahaba ilayhi zaa'iran aqalkii buu ugu tagay gurigii buu dhashay uu sii waa yaqaan kan oo abal qaasim biya rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam ku soo siyaartay ninkii yuhudiga waa naxay ma ninkii aan waxaan dhibaato u geysanayay iyo ila jooga ha waa islaamay ninkii oo ka badbaaday cadaabta ilaahi subxaana wa tacaala bikhuluqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam okay nin baa jiri jiray oo abi xaniifa la jaar ahaayo gaalna ahaa khamrna cabayo habeen kastina misiig tuma jiray abi xaniifa markaa qaar waxay dhahdaan uu ka koreeyey oo cimaaradda korkiisu deganaa markaasuu cadibay habeenkii cibaadaysan kari waay wax ka akhrisan kari waayey markaasaa dhaha abi xaniifa ninkii u maqli waayba ninkii oo ayaamahan misigna tumayn heesayn khamrna cabayn ninkii maxaa ku dhacay dadkii buu kuyidhi, ninki bal soo ogaada waa ninki waa sakaraad baa yidhi. uu ziyaartay muu oran alxamdulilah waa ilaah bay ga mashquuliyey kii ilaahu sii sii wad muu oran zaarahu fii beytihi aqla ku ziyaartay wuu la noolaaday ninkii waxaa dhisnaa taaba uu ka toobad keenay khamrigii iyo suuqii iyo- iyo gaalnimadiiba wuxuuna ku dhintay cala aliimaan bisabab maxay xusnu khuluq marka akhlaaq wanaag iyo xadiiska kale oo rasul sallam lasoo hormariyey eh, inkastoo la nasakhayn in eh, loo sara kaco in eh, maxaa dhahdaa in eh, maxaa dhahdaa in janaasada in loo sara joogo kumar mar soo joogo xadiiska culimadu isku khilaafsan yihiin xadiiska maaha saxiiska laakiin camal ka dhashay waxay leeyihiin markii hore waa la kacayay markii dambe rasuulku kicinta waa nasakhay laakiin naag waa lasoo mariyey janaaso usara joosa nabiga sallam faqaama laha u sara kacay ixtiraaman marka la yidhi, ya rasuul allah inaha nafsun yahuudiya waa yahuudi dhintay wuxuu yidhi rasuulku awalaysat nafsan bini aadan ma awalaysa nafsan insaan ma annagana maanta maxaa jira acuuzu ma yahuudi baa lagu leeyahay, acuuzu billah ilahaasi ma- ma ahda muna bini aadan ahayn subxaana allahi alcadiim qima weyaan fi fi taxadur bini- libaxnimada u gaaray marka hadda saddexaade birku waa halkaabu socdaa afar marka insaan ka imano darajada afraad waa maxay waa xusnu alkhuluq maca alxayawaan dhaqanka ugu wanaagsan ee xayawaanka kula dhaqmayna xayawaanka maanta dee waxaaba nool leh annaku waqti aan ka yaabannahay raggii cadcadaa cilmigayna barayaan oo ah in bisdaha la ilaaliyo ayda la ilaaliyo maxayga la ilaaliyo annakuna dee waxaan kusoo kornay markii bisa dariiqa maraysa dhagax qaado kaga qeylisiiye bisadnimo dhaafin maaha xunbil bisnimo ku dhaafayse iyo ay iyo laa ilaaha illa wax ay dadku dileen yani makhluuqaadka saan u leen jirnay marka nebigu sal slam wuxuu ina barayaa islaamkeena wuxuu ina barayaa maanta xuquuqda ayga xuquuqda bisadaha xuquuqda waxan waxaan ma- islaamka meel ka gaareen ma jirto yani xadiiska u fiirsada marka lagu leeyahay dakhalat imra'atun fii hira annaara laa xawla walaa quwa islaam baa ku gashay naarta haweeney bisad fii hirna bisad laa hiya acamatha waxaana weysi aqalka haddaa- haddaa bisada guriga kusoo xeraysa dee dhergi hadeeta dee cuntadeedii acabkeegii maxaanku idhahdaa en, eh, eh, maxaanku idhahdaa en, dawadeedii kullu daasi waa xaqeygii weyaan haddii kaleetana dee ilaahay wuxuu abuuray b- b- kaynte u daa marka wuxuu laa hiya acamatha walaa hiya tarakatha taakulu khashaaish alardi dhulka inay cuntana way u diiday way soo xidhay ilahayna iyada cadaabta ku xidhaya subxana wa tacaala ninna muxuu ku galay jannada ay aywa waa labada xayawaan ee biniadamku jecel yihiin ee guryaha ku haystaan labada lagu sheegaya muxuu yihi nabi sal slam mide cadaabtay ku gashay bisad midna muxuu jannada ku galay ay wuxuu ku dhaadhacay ceel uu cabay uu dhargay haraadkii baa ka baxay markuu haraad baxay uu soo kocoyey iyuu arkay ay carabka soo saartay haraad daraaddeed markaa buu ihi wallaahi laqad mablaqa alcatashu haraadku ninkan wuxuu ka gaadhay ayga ah intuu aniga gaadhay in lamida dib buu u laabmay muxuu ku waraabiyey kabtiis buu soo saaray khufeynkiisii kabtii buu bu- kasoo- ka soo buuxiyey markaasuu waraabiyaa uu laabmaa uu waraabiyaa uu laabmaa kabtiisii buu ku waraabinaya kabtiisii waa nijaastas ka dheera waa anaka wax- anakii ayda dagaal baa naga dhexeey horta muslimiinta waa horta war waxaa laga yidhi aygu wuxuu dhibaato ku leeyahay halkee waa halkan maaha jirkiisa waa intan كانت الكلاب حديث صحيح ما ما قلنا كانت الكلاب اللي يبين حديث كه تغدو وتروح في مسجد رسول الله ايدو مسكيد كرسول كي تلبخ كسو قشو يلبخ كبحيس ordi markuu nimanku soo galo weer ay baa dhex ororday miskiidka laga nadiifiyay buu oran jirin kaanat ilkilaabu taqduu wa taruuxu fii masjidi rasuuli llah masjid rasul albaaba lahayn iska furayle buu buu dhaha u baxi jireen cajiib muslimku hadduu korayo maaragtay hadduu korayo baalka maxaa dhaha maara baska oo islaam ay wata naft gaalada ku garanayaan war ma eygani ba هكذا لا تجر لا تهرب هذا خلق من خلق الله يا اخي ها وخلق الهي هددك هتسينتها انه ايغن عدو يهي ليس هذا لا كلب عدوا عدو ما ايغو ما كوردي ما وردي وقصل با ايغا او اي قرب با هستا كده او ايغا غوا ليبو ها قرب بدي ما كيرد غواس كده اي قلال مسلم بان حتى تقدر ويغو قرب بدي لكن مسلم بان عربي سيغال فهم يعني لكن وانا اسلوب حضاري سيفيليزيشن ما انا دقنه marka la koraysid miscadka maxaa dhada baakan in la koreeyo maaragtay aqalada ma- marka la korayo ma- ma- oo marka iyo waxaa ka dhacay mashaakil baa ka dhaca ay baa ku jira dhaga joogsada lagu dhaca, cuudu billahi. war adiga iyo ayga maxaa isu keeni jiray ما الحرب بيننا وبين الكلاب يا اخواني؟ ثقافتنا وين وين كبعين المسلمين بعدنا موتها الكلب خلق من خلق الله محور رسول لولا الكلاب هدينا الض- أمة من الأمم هدي أيد أهين أمة أمة كمذا والليل لها لكن محور بيقول لي وين وأمة وأمة من الأمم إلهي بو أبو الهدف أيد هدف بيليهن هدف كي لها أيام بيكون كشقين يعني مركا إلا طب ما لولا أبو أي أنا أمة من الأمم إلهين لقتلت لأمرت بقتلها لكن ما أمر بقتلها إلا الكلب الفاسق أي فاسق يدك عنا أي عنك عدناه يقول الله يا هذا هذا ضد عنه هذا نقض والدليل لأن ضد كبلا لأنه لأنه وحو كان يكحل حوال الأجياء مركا يا إخواني في الله وين أساوف أنه مركا الخلق مخلوقات كن وحو أركي شمبر طوضة سوا oo argagaxsan oo fadhiisan la rasuulku raxmad buu ahaa uu argagaxay man afjaca haadihi biwaladiha iyo argagixiyatan yaa argagixiyatan adiga maxaad argagixi dad baa laynaya africa bina- xayawaan waan argagaxaynaa bini aadam baan gowraxaynaa hadaad aragtay ay yaroo ayga daawada laaganaha laa ilaala waa iska dhaafuun in yaroo fariida imika jiro oo wuxuu ka soo baxay magaalada burcaa dhahdo oo oo saxafi ah yaa عبد, عبد الملك يعني هذا رجل فريد وانين اللي قلب قلع هذا رجل نوعي وانين نوعي يعني ما له مثيل نينك مارت او طريق اسك جيفاي وكسو قاداي بني ادمنimada islaamaha u t- yani waa insaan dadku iska garamariyeen way garamariyeen waa la salawaat ayuu iska goobay uu gudaafodo baan wax garanayaa sheekh faysal loo garanaa ma leeyahay islaam beri aan yaray loo jira dhilan dhooqa loo jira dhilan dhooqo Khala- khalaas dhilan dhooqa loo bixi dhooqa iska yaratay oo halka baqan wax qabta wax hagaajista waa la waayay وين اليوم نكني نكي بو سو قاداي تصويرta shalato la soo dejiyay maxay maxay karaysaa isagoo shimiishiyo macawisiyo dul fadhiya maxaan ku idhaahdaa eh, sariir iyo oo qurux badan man axyaaha man casusti fakaanama axya annaasa jamiican uu nooleeyey wuxuu ka soo qaaday min min ashaaric yani ikhwaani filah markaa muslimiinta waxaan u baahannahay inaan naxariis yeelano man afjaca haadihi biwaliidiha marka wuhi ana yaa rasuul allah saxaabi maxaa dhacay beedkeygii ilaa buu qaadu haystaa wuxuu ihi u celi ruddaha ilayh u celi buu ihi way argacsan tahay markaa baa loo celiyey markaa way fadhiisatay subxaana allahi alcadiim way degtay okay safar bay ahaayeen haabaa la ursay geedaa la gubay waxaa la gubtay quraan quraantii gubatuu rasuulku arkay man axraqahaa yaa gubay buu rasuulku annakaa gubna yidhahdeen dee meeshan dab baa ku shidanay waad eegi lahaydeen buna inay tahay guryo quraaneed madiina quraan quraanta waxay leedahay mud- mudun magaalooyin bay leedahay inay madiino quraan tahay markaa la eegi lahaydeen laa yucadibu annaara ilaa rabu nnaar naar dadka waxaa ku cadaabo khalqiga yaa ku cadaabo un rabu nnaar okay ma hadihi raxma raxmadan bahal awr dhan baa iska so awr garba beelay yaa soo socda rasuulku dhegta ugu qabanaya rasuul rasuulkuna madaxu ruxaya marka ninkan buu ashkatooday awrkani markuu ashkatoo rasuulku sara kacay oo wuxuu yihi war yaa awrkani yaa le anaa le buu yihi waan kaa iibsaday iska socda awrkan waan gatay awrkan uu kaa orday rasuulku u iibsaday awrkii rasuulku awrkii ma qalin galma saarin uu qaaday beer baa markii dambe la sameeyey waxa caynkaas oo dhan lagu ururiyo oo ay iska cunaan ilaa ay dhimanayaan ninkii ka uu ka garbeel ka garbabeelo awrkiisu amba damiirkiisu amba baqashiisu rasuulku wuxuu i keena alayh salatu salaam anaa korsanaye xuquuqul xayawaan taa ka sarsa weli maad aragteen maya marka maxaa lo maxaa la rabaa waa san xayawaanka weli dhaqbeedhin xayawaanka naxariisti waa af- waa sa- waa afar shan diida cajiba shan meel shanaad loo baahaya waa maxay waa bi'adii environnementkii weeyaan geedihii markaan dee cilmigan ka sheekeynayno dhulkiina soomaalidii geedihii maxay ku samaysay horta wuu dhamaaday waa dhammaynaba annagii geedku col baa nahayba nebi moxamed iyo iyo bii'aduna saaxiibbay ahaya sala allahu caleyh wasalam nebi moxamed maqashay intuu buur dulka horay buur dhan oo uxud la dhahdo buurta uxud markaa xajka tagtaan oo ziyaarataan madiina waad aragtaan buurta uxud meesha dagaalka dhacayna waa meel yar buurtuna saa waata u dheer buurtaa buu rasuulku intuu saa u egay wuri jabalu uxud uxud jabalun yuxibuna wa nuxibuhu waa buur ah uxud buu yihi waa be- waa waa buur buurta maxaa ku baxaya yuxibuna buurta wayna jeceshahay annaguna waan jecelnahay subxaana allah alcadiim muxuu abuuraya rasuulku wuxuu abuuraya waxa loo yaqaano relation cilaaqaad xidhiidh adiga iyo inay bi'ada ku dhex barto qofku bi'ada hadduu- hadduu nacab yahay waxba u taraa waxba ma taraa anfirona maaga mashruuca mar laga bilaabay een, eh, gobolada waqooyiga amba ko- somaliland waxa laga bilaabay mashruuc labadii qof isguursanaysaa geed ya geed ha beeraan labadii ruux isguurstaba geed ha beeraan waxaa yidhi waa mashruuc xadaari kaasina waa mashruuc civilizationa labadii guuristaba geed ha beeraan Ma- hadday ku daraan kii ilmo u dhashana geed ha beero haddii lagu daro kii ilmo u dhashana waa soomaali geed geed ha beero haddii lagu dhalo maxaa dhahdaa kii caafimaadaba geed ha beero kii markuu dhaqtar galo ka soo baxaba alxamdulilah rabbi alcaalamiin geed waa nolosha waan beerana moogta waxaasoo dhan wadankaba geed baan ka dhigila ilaa waan goyna geedihiisaan geedii soo celin wayaan markaa dee meeshii baan maray dariiqii baan maray jidkii yaan maray oo dee geedkii uu hadirto uu soo galay magaalooyin kale magaaladu kasoo bilaabmay waxay ahayd maxaa dhahdaa in arabsiya iyo ma- ma- magaalooyin kale baa soo galay alxamdulilah rabbi alamiin. waxaan wallahi hadihi khuda j- yani naajixa waa khuda naajixa marka waxaan u baahan nahay tafkiirka ah inaan la yeelano dabeecad wanaag la yeelano maxay bii'ada deegaanka saa nebigu noo sheegay yuxibunaa maxay wanuxibuhu waan jecelnahay isaguna uuna jecel yahay ta ugu dambayso maxay xusnu lkhuluq ta ugu dambayso oo ah inay dabeecad wanaagu ay keento waa maxay waa mid aan dadka biniadamka kaba fikrin baba waa maxay waa macadaad adiga naftaada adigu naftaada inaad dabeecad dabeecad wanaagsan kula dhaqatid ilkahaaga ya cidiyahaaga dhulkaaga hoose ya waxaasoo dhan dabeicad wanaagsan okay maxaa laga yeedha adiga ilkaha markaad cadaynaysa soo cadaynaysaa wuxuu rasuulkuna baray si aan dhibin ciridka ilkahana hagaajinaysa laakiin anagu saan u cadayana si ciridka dhibaysa ilkahana dhig baa iska keenaa la rasuul kaana yashuusu rasuul waxaa yidhi, kaana yashuusu baa yidhi ardan buu cadaynaya maaha tuulan nabigu tuulan uma cadaynin tuulku waxay ka dhan tahay ciridka kaga naar ilkuhu nabigu cadeeyey maaha ciridka ciridku cadoo baano ya rasul sal slam kaana yashuus walidaalika nabigeena sal allahu alay wasalam mm, siduu u cadaynaya maxay tiri caasha waa la jeclaan jirayba markaa siduu cadaynayo waa qurux ba lahayd yani iskama cadaynayo qurux buu sameeyey sal ly slam okay nebigu jirkiisa suu la dhaqmaysaaba ahayd si si si wanaagsan hindaamka qurxinta timafeerka saliidaynta maxaa dufanka madaxa la marinayo xataa hadduu ictikaaf ku jiro madaxuu soo saarayey waa la meerayey urta inuu naco inuu jirkiisa ur ka soo baxdo oo qofka ku ag tukanayay toon iyo basal ninka soo cuna miskiinka muxuu idhi inuuna inaga iman waa maca nafs salaf la dhaqmayo marka maxaan odhanay albiru maxaan odhanay waa maxay ustaad faysal xusnul khuluq wala lixdaa qol ayna sugaysa inaan dabeecad wanaagsan la samayno walidaalika ayaa maaragtay dabeecad wanaagaasi ay muhiim u tahay okay waa waqfadii labaad saddexaad baan iska joojina xadiiska insha allah tacala walismu maa xaaka fii nafsika wa karihta an yatalica calayhi nnaas subxaana allah alcadiim walismu dembiguna waa cajiib xalkan biri baan ku aragna diinteennu waa diin lmucaadalaat islaamka maxay waa islaam maxaa dhadaa sheekh waa mucaadalaat mucaadalaat ufarsa kelmadda mucaadalaat waa sunaa'iyaat noloshu waa sunaa'iyaat noloshu way labaylabaysan tahay ma halhalaysno habeen maxaa jira dharaar ya dumar rag sooma dhidig iyo laba soo maaha waas tahay habeen iyo dharaar baa jirta waxaa jira wax maqan iyo alcaalam algheyb iyo caalam shahaada waa labalaba un wanaag iyo xumaan ayaa jira okay sunaa-iyadaabuu islaamku si cilmiga ku saleeyaa tii hore cilmiyan buu noogu saleeyay maa huwa albir waan garanay birkii muxuu rasuulku macnayay xusnu khuluq liannahu waa jawaamicu lkelim nebiga waxaa loo keenay waxyaalada urusan halkan nebigu sal slam wuxuu inoo keenayaa dembiyow maxaa tahay wuu inoo tacriifinayaa ifmu muxuu yahay alifmu iminka haddaan adduunka oo dhan waraysanay ifmi maxaa idhahdaa xataa fuqahada macsiyadu way ku sheegaan wixii aayad qur-aana iyo xadiis ku yimida inay xaaraan tahay in la sameeyo ood samaysid maxay waa macsiyo wixii waciid ka soo arooro ood samaysid waa macsiyo waxaa ninka sameeya waxbaa ka dhalanaya waa macsiyo laakiin nebigu sal slam macnayaashii jiroo dhan macno ka duwan buu ina siiyey culum markaa maxay dhahdeen haggaan u socdo halkan wuxuu ina siiyey macna nafsi iyo macna ijtimaaci waka ta aan sajirna wataa muxuu nebigu ku macneeyey dembigii maaha qaanuun qofka iminka waxaa lagu leeyahay qofka khilaafa ee baabuur ku wada meeshii yidhi boqol ha ku socdo hadduu qofku boqol labaatan gaarhsiiyo mukhaalafa qaanuuniya xeerkii buu khilaafay okay waa la garanayaa waxaas qaanuun baa yaa mamnuucay waxay inuu nabigu saa ka sheego waa dembigu wax weeyaan aayad iyo xadiis inaad khilaaftid macnaha ma fahmi karana soo maaha macnihii qaanuunkii uu ka baxay nebigu sal slam macnaha uu daayay macno kaloo inoo keeno camiiq ah oo aada u gundheer oo iyaa fahmaya waxaa fahmaya ahlullaahiga muxuu rasulku uhi maa xaaka fii sadrika maa xaaka fii nafsika waa waxaa naftaada cidhiidhiya markaad samaysid o wa karihta an yadalica calayhi nnaas oonad jecesh necibtidna inay dadku kugu arkaan adoo samaynaya okay macnahaasi macna had iyo jeer isku mida maaha waxa shalayto hore dadku ay nacayba maanta la jecelyahay rag dhallinyaraa jira oo dariiqa fadhiya oo dhahaya waryaa ee anu xalayto le hiblaayan la baxayo la seexday wuu ka sheekaya muu nacaya in lagu arko laguma arkayba dhallinyaro weya waa qof muslima wuxuu le anigu hee okay mid kale wuxuu leeyahay war anigu haa anigu waxaan ku jira qolooyinkan maxaa dhahdaa xagga dambada iska maxaa maxaa dhahaya qolooyinkan waa iska jira kama ceshaa inuu iska sheego mid saddexaad wuxuu le anigu hee war baashana guriga maarata aan dhisay maarata berigan meel maka aha maarata yaan lacag aan ku dhiftay weeyaan oo adiga arkay dira waan ka meel qabsaday ma badiidana ba okay تغير اجتماعي يعني ما dadkii waxaan markaa dambi imika muxuu markaa rasuulku leeyahay wa karihta an yadalica calayhi annaas aad nacdid dadku inay kugu arkaan macnaha ku jira macnaha ayaan u fiirsanaa okay horta macnaha nafsiga kooxeen waxa meeshan la sheegay waxaan waa qofka naftiisu fidraddii weli haystay caafimaad qabo weeyaan markay fidraddu isbedesho oo bulshada fidradeedu isbedesho bulshada fidradeedu isbedesho mirjic maaha ha bulshada dadkeegu fidraddu isbedeleen reference maaha ee waxaa reference waayo waa bulshada fidradeedu aynan isbedelin ay fidraddu sidii hore fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha dadku ay weligii weeyaan waxyaalada qariibka waxaa ka mid ah oo xadiiska ku jira oon beri maalin socota ku fogaan doona insha allah dila dhadee waxaa ku jira xadiiska macnaha ah eeg bulshadu dadku waa laba derajo ama saddex derajaba say noo macnaysay suuratu alwaaqica idaa waqacat alwaaqica laysa liwaqcatiha kaadiba khaafida raafica idaa rujat alardu rajan marka soo socdo ilahay wuxuu nabisa jawaab fakaan babasa wa kuntum azwaajan salaatha wa kuntum azwaajan salaasa fa asxaabu almaymanati ma asxaabu almaymana wa asxaabu almash'amati ma asxaabu almash'ama qola saddex meedha wasaabiquuna ulaaika almuqarabuun okay saddexdan qolo maxay kala yihiin qol waa muqarabuun qolna waa maymana qolna waa mash'ama waa asxaabu shimaal qoladan muqarabuunta la yidhi ee ilaahay u tagay subxana wa tacaala waxa ay sameeyaan ee ee iyaka xumaan u ah ha afars ah muqarabuunta xumaantoodu waa xasanaat alabraar asxaabulyamiinka maxay u tahay wax wanaagsan ya xasanaat alabraar hada qaacida xafidaa sayi'aat almuqarabiin xasanaat alabraar maxaa dhahdaa sayi'aat almuqarabiin dadka ilaahay muqarabiinta ee awliyada ilaahay ah sayi'aadkoogu adiga waxay kuu tahay miskiinka abraarka ee wanaagsan ahlullaahiga ada xasanay u tahay mid baa odhanaysaa ka waran diintaada anigu shanta waqti baan tukada alxamdulilah jamaacatan okay ninkan muqarabkii inuu shanta waqti jamaacatan ku tukado macnuu ma sheega isaga isaga waa inuu tukado qabla salaati wa bacda salaati uu masjidka yimaado maxaa yihi axad alculamaa lam tafuthu takbiiratu alixraami yurub iyo maraykan dhici doona garan maaye ixraamka takbiiradiisu allahu akbarta imaamku afartan sano may dhaafin afartan sano takbiiratu lixraam hagu joogay safu lawal hada waa muqarab adiguna waxaad leedahay halkaa dambe soo gaadhay salaadii abraartii alxamdu lilahi rabi alcaalamiin maxaa laga rabaa aniga marka adiga xasanaadkaagu isaga maxay u tahay sheekha sayi-aad ba u tahay okay axad alaima nin imaamo caalimo daaciya haduu hadduu ku idhaahdo alxamdu lilah rabi alcaalamiin aniga maaragtay gurigeyga diinta waa lagu dhaqmaayo quracya qur-aanka dhigtaan xasanaat labraar adiga xasanaat labrar lagama rabo adiga waxa laga raba inaad ducaa susirta aqalkaaga inuu daaci ka soo baxo eeg waa kala fahmaynaa soo maaha marka dadku waa darajaad marka qofka waxaa lagu xisaabinaya wa karihta an yadalic caleyhi naas nin sheekha oo intuu halkaa iska fadhiisto yaa oo maaragtay salaaddii oo la eedaamayo anuu miskiidka lan tagay halkan iska fadhin laha waa sayi-a cinda annaas wa karihta an yadalic caleyhi annaas ma fadhin karayo salaadii baa gaadhe miskiidka ina kiciyo inu dhahdo liannu isaga waxay ku tahay dembi waxa laga yabaa laakiin nin kale inaan dembi ku hayn shaqo tagayo miskiin oo iska abraara marka eeg waxaa laga hadlayo dadkiibaa isku mid ahayn marka waxa dhahdeen war sayi'aatu alabraar xasanaatu alabraarku waa sayi'aatu almuqarabiin xasanaatu almujtamac waa sayi'aatu ducaad baan anaguna ka dhigi karana matalan ninka mujtamaca iska caadiga waxaa isaga u wanaagsan ninka daaciga ah laa laa laa ninka daaciga sayi u tahay inuu sameeyo nebiga sal slam haweeney uu iskala joogaa islaantiisi bayna xaaskiisa safiya saxaabada dariiqa maraysa way dordegeen wuxuu calaa raslikuma inaha safiya aayar u socda waa safiye hadduu oran lahaa iska daa iska socdaane oo nebiga sal slam waa qaa'id waa hogaamiye diineed waa hogaamiye dacweed waa hogaamiye dowladeed shaki baa iman lahaa nebigu habeenkii naahu iskala joogsadaa meelaha sal slam waxa o dhan waa masaxaya calaa rislikumaa inaha muxuu ihi safiya safiya waayo waa zawjatuhu radia allahu canha sal alla alay slam marka muxuu masaxayaa madaxuu ka masaxayaa wa karita an yatalic caleyh naas marka marka koowaad wax weyaan ma axaaka haddaad dembi aragtid oo waxaad ka noqnoqonayso leedahay waxaan ma samaysaa waxaan ma samaysaa lacagta ma ka qaadataa banka oo guri ma ka dhisan kartaa oo oo oo fatwa jirtay ma samaysaa naftaadi waa ku tiri may ha qaadan may qaado may ha qaadan waas dirartay naftaadi waxay u badatay ha qaadan ha qaadan waa in aftaakana dadko dhan ku fatwadaan khalaas maxaad raalli gelisay iimaankaagii baad raalli gelisay okay waad ka socotay waxaa naftu waxay ku tiri waar hebel go qaaticuhu ilaahay dartii go hala hadlin biduun mubarir wax dembiya ku jiraan ma jir hebel waa walaalka muslima go laakiin maxaad u goynaysaa waad nacdaa naftaa kaa tiri laakiin haddana iimaankii hoosaa kaa leh oo waa kii xadiisku ahaa isniinta iyo khamiista camalkaa ilahay loo kor qaadaa laba qofoo muslim oo isdiratayna ilahay camalkiisa loobageeyaba ilahay saamaxayaan wa khayruhumaa waxaa khayr badan alladii yabdau bisalaam naftu waxay kaa leedahay haddaad sii hor yeeshid waa dembi haddaad sida kale yeeshidna maxay qalbigu kaa leeyahay waa khayr khayrkii baa kula hadlay hoose fidraddii aqbal fidraddii fidraddii aqbal okay fatwo kalaa kuusoo bixi mid baa kuusoo baxaya مسجدك soo galaysaa الله sheekhi oo dadka tujinaya sheekhiyo garhka yara yaryareeyo xirayo adiguna waxaa istaa fatwo ninka garhka xiraaya xalay qulaxi lagu dudmi karo kud waxay dhataa sheekhan may naal bidcatun iska daa may xidho iska daa may xidho asdirada ugu tahay marka waxaas oo dhani maxaa kuu xala buu rasuulku sal slam muxuu ka yidhi maxaa kuu xala ya waxaa kuu xala alismu maa xaaka fii sadrika waxay naftaadu diiddo waa dembi laakiin naftaad markay caafimaad qabto weyaan ay mu'min tahay ood fitri tahay oo diinta ku suuban tahay weyaan laakiin adoo diinta ku suubanayn naftu waxay jeceshahay waxa kale inay samaysa waa hawitaasi marka markay wanaagsan tahay weyaan arrinta labaad ee muhiimkaana waa maxay uu nabigu noo sheegay eed nacdidna inay bini aadamku u arkaan markaad nin wanaagsan tahay inaan xumaan lagu arko ma jeclid adoo xumaantii ku jira in dadku arkaan ma jeclanaysid insha allahu tacala xadiiska macaanidii ku jiran waa sii wey doonaa wallahu tacala aclaa waclam wasalla calaa sayidina maxamed wacala